waxaan maanta ku soo dhowaynaynaa duleedka magaalada badhan ee gobolka sanaag masaafo u jirta ilaa soddon kilomitir wasiirro gaadhaya toban wasiir iyo wasiir ku-xigeenno oo kasoo iyo xildhibaanaha golaha baarlamaanka puntland iyo shaqaalaha dowladda puntland wasiiradaas iyo wefdidaas oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirro kale oo runtii la socda iyo wasiir ku-xigeenno iyo xildhibaanno ka tirsan golaha baarlamaanka iyo shaqaale ka mida shaqaalaha dowladda puntland taliyaasha ciidamada kala gedisan iyo ciidamada sharafta badan ee halka jooga iyo dhammaan intaa halka isugu timi marka koowaad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdii waxaanu leenahay ku soo dhowaada gobolka sanaag oo ka mida gobollada puntland waxaan rajaynaynaa howlaha loo yimi iyo shaqooyinka loo yimin inay si fiican u qabsoomaan waan ku faraxsannahay imaatinkiinna waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa in waxa la higsanayo gobollada kale puntland ay gaadheen in gobolka sanaagna uu sida ugu dhaqso badan u gaadhi doono si fiican ayaa dawladda iyo indhaheeda iyo maxaanku dhahdaa beesha caalamkuba ay ugu soo jeedaan gobolkan waxaannu aad u rajaynaynaa waxqabadyada laga rajaynayo dowladda puntland inay si dhiibliya oo aad u wanaagsan ay u hirgalaan kelmaddu waxay ahayd soo dhowayn aannu ku soo dhowaynay iyadoannaan weliba soo kallifin bulshadii iyo dadkii magaalada oo aanaan soo kicin laakiin shakhsiyaad ka mida dadka xukuumadda ee gobolka sanaag ah keliya aannu nahay waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolka sanaag ku soo dhowaada degmada badhan aad iyo aad baa u mahadsantiindhoweynaynaa wasiirro ka kooban toban wasiir oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxaa kale oo wafdiga ka mida xildhibaano ka mida golaha wakiilada puntland iyo agaasimayaal iyo shaqaale kale ee dowladeed waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolka sanaag waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolkii oo barwaaqo ah waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolkii oo madaxweyne deni dowladdii boqolkiiba boqol uga hirgeliyey waxaan leenahay aad iyo aad baan idiin soo dhowaynaynaa ku soo dhowaada gacmo furan waxaan insha allahu ku soo dhowaynaynaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo wafdiga hogaaminaya gudoomiyaha gobolka sanaag gudoomiyaha degmada baran saraakiisha ciidanka mas-uuliyiinta kala duwan taliyaha ciidanka qaybta gobolka ciidanka boliiska ee qaybta gobolka sanaag mas-uuliyiinta iyo saraakiisha iyo waxgaradka dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta leh aad halkaan maanta noogu soo dhowayseen ee wafdigan ka yimid ka soo ambabaxay magaalada garowe oo isugu jira wasiirro wasiir ku-xigeenno iyo xildhibaanno dowladda puntland iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah dowladda waan idinkaga mahad celinaynaa annaga safarkayagan waxa weeye safar shaqo aan rabno howlaha iyo mas-uuliyaadka aad haysaan inaannu idinla qaybsanno waxaan aad iyo aad ilaahay mahaddiisa in maalmahan hadda la soo dhaafay ay deegaankan uu ka da'ay roobab inkastoo usan ballaarayn laakiin ilaahay nabcadiis waxaa inaan xataa soo aragnay maanta xareed jifta ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo badiyo deegaannada kalena inuu kugu baahiyo guud ahaan soomaaliyana iyo dalka dhulka muslimiintana ilaahay roob khayr qaba uu siiyo insha allah waa sheekaysan doonnaa waa wada hadli doonnaa howlo badan baan insha allah rabnaa deegaanka haddii lahaydna inaan ka qabanno isbedelada aad hormoodka ka ahaydeen maamul ahaan iyo shacab ahaanba insha allah dawladdu waxay rabtaa inay ku duldhisto horumarka gobolka haddii aan la idmo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu